mas-uuliyiin ka tirsan maamulka galmudug ayaa ka qayb galay munaasabad xarga loogu jirayo iskuulka deegaanka dalsan oo ka mid a deegaanada hoos yimaada degmada caabud waaqi waqooyi gobolka galgaduud iskuulkan ayaa lagu tilmaamay in uu kaalin weyn ka qaadan doono horumarinta waxbarashada carruurta deegaanka iyada oo shacabka iyo maamulka deegaanku ay si weyn u soo dhoweeyeen furitaankiisa mas-uuliyiinta ka hadla munaasabadda ayaa sheegay in dhismaha iyo hirgelinta iskuulkan uu qeyb ka yahay dadaalada lagu horumarinayo fursadaha waxbarasho ee deegaanada mihiga ah si loo xoojiyo in caruurta ku nool gobolka ay helaan waxbarasho tayo leh ugu horeyn maamulka deegaanka dalsan iyo qaar ka mida bulshada deegaanka ayaa ka hadlay baahida dhanka waxbarashada ee ka jirta deegaanka dalsan ee waqooyiga gobolka galgaduud meeshaan joogno waa iskuulkii dalsan shaqooyin badan oo deegaanku uu ka qabtay baa hadda intaan ay ku qabsoontay qaybo fara badan ay ka dhiman yihiin deegaankan baahiyo fara badana ka jira oo sida hadda oo xaruntaan hadda waxbarashado aan dhammaystirnayn intaana laga shaqeeyey xarumo amni laftirkeedo qaybo waxaan ka qabannay laakiin wax haddoo dhammaystiran ma laha
waxaa dhigta oo hadda xaadira boqol arday olmost all sagaashan iyo afar miya laygu yiri sagaashan iyo lix baa hadda arday oo dhigata halkaana waxaa loogu talagalay in haddii la helo
waxyaalo badan oo adeega bulshada u baahan tahay waana deegaan soomaaliyeed waxaa ka taagan laba motor waxaa ka caba musli ilaahay oo soomaali ka kooban waxay uga baahan tahay maamulka cidda hadda noogu dartay hoolkaa noo samaysay oo oslo oo gruubkeeda oo weliba wax kala sii samaysay inay ballan qaadeen inay dhanka kale wasiirka wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha dowladgoboleedka galmudug gacal cali iyo wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha dowladgoboleedka galmudug cabdi jaamac cabdiwaayeel ayaa si wadajir ah u sheegay in bulshada deegaanka dalsan ay u baahan yihiin in la garab istaago si ay u helaan adeegyada bulshada qaybaheeda kala duwan ay waxbarashada ugu horeyso waxaan aad ugu faraxsanahay hawsha halkan laga qabtay oo iskuulka laga qabtay waxaan maqli jiray wax la imo wax lagugu dare waxaa ka muuqata reer dalsan inay wax la yimaadeen waxaanu taageeraynaa iskuulka iyo ciddii wax ka qabatay aad horta waxaan u mahad celinaynaa jaaliyadda oslo oo aan is leeyahay shaqo aad u fiican bay qabteen waxaan leenahay wixiina allaha inii barakeeyo waxyaabaha muhiimka ah oo hadda aan dadku aad u dareemayn waxaa ka mid ah dhulka labada kilomitir ah oo jaaliyaddu ay qabatay meeshaan waa tacliinta seeda maalin bay bilaabataa ma dhammaato laakiin maalinba stage bay joogtaa maanta waxay joogtaa iskoolkan dalsan iyo hoolkan iyo bilowgan marka horeba meesha loo socdo waxay muujinaysaa dhulka mar hadday waxbarasho tahay loo qabtay deegaanka dalsan oo ka mida deegaanada hoos yimaada degmada caabudwaaq ee waqooyi gobolka galgaduud ayaa waxaa laga dareemayaa xilligan la joogo horumaro dhanka arrimaha bulshada waxaana deegaankaas hadda laga hirgeliyey iskuul ay caruurta deegaankaas ee gaaraheerka waxbarashada ay ku baran doonaan waxbarashada dugsiyada dhexe iyo hoose